yaa inaysan wax kama jiraan tahay oo aysan runtii maaragtay wax saxa aysan ahayn ujeeddada laga leeyahana ay tahay mid siyaasadaysan oo aragti ahaan xildhibaanada dawladda iyo madaxweynaha ku eedaynaya inay dastuurka ku tunteen ayaan ka mid ahay marka waa arrin loogu talagalay caburin oo la rabo in xildhibaanada lagu caburiyo oo aysan shaqadooda iyo islaxisaabtankii loo doortay aysan qabanin waana wax laga soo abaabulay madaxtooyada weeye waana la yaqaanaa anigana shaksiyan si fiican la yaqaanaa nin wadani ah qaranka u shaqeeya aan weligiis lagu tuhmin shisheeye kalkaal iyo inuu ajnabi xariir la leeyahay oo u shaqeeyo maaragtay waa la ogyaha taas ujeeddadu waa arrin marka siyaasadaysan si sharcigana aanba loo marinba oo haddii maaragtay dacwad la rabo qaab loo maraa baarlamaanku leeyahay iyo golaha shacabku marka wax intii tviyada la wacdo maaragtay ma ahan marka sax arrin saxa maaha ilaalihu waxa uu yidhi caddaymo ku filan baa la hayaa waana hay-ad sharci oo maaragtay siyaasad ma ahan hay-addaasi marka haddii caddaymahaas la keeno ma kula tahay inaad isdifaaci karaysid mada jiraanba mana la keeni karaba de waana sabaaba inaan la keeni karin aanba ogahayba caddeemo la yaraana aysan jirine ee ay tahay afka inuu kala baxo marka waa qariska tuurnimadii caadiga ahaydoo sidii madaxweyne farmaajo loo soo doortay uu soo bilaabay ee kasoo bilaabatay maamul goboleedyada lala dagaalo la burburiyo xildhibaanada maaragtay riwaayada caayi aflagaada loo sameeyo social mediaha laga caytamo culimmada la waco oo la yidhaahdo wax ka sheega oo maaragtay marka waa dagaalkii asaga ahaayoo dee qariska tuurnimada ahaa ayaad moodaa inuu hadda maaragtay ay si fiican usoo tiinbadeen oo hadda ay usoo jeesteen xildhibaanadii sharaftoodii iyo karaamadoodii ay meel uga dhacaan marka midda kaleeto xer ilaaliyuhu isaga laftigiisu sharciyaanna waa sheeganaya sharcigaana ka khaldanba xildhibaanka maaragtay haddii eed loo qabsado qaab loo mara ay leedahay oo dastuurku qorayo oo xeeroosaadka baarlamaanku qorayo marka kulligeedna lama soo marin marka anugu runtii waa nasiib daraan leeyahay isagana waxaan rajaynaynaa baarlamaanku waa xiran yaha marka laisku soo noqdo haddii ilaahay idmo in maaragtay tallaabo sharciyaysan haddii ilaahay idmo aan kusoo oogno wax